aad baad u mahadsantahay walaalka golaha wasiirada ee dowladda federaalk ayaa waxa ay maanta yeesheen kulan lagu ansixiyey dib u magacaabista mahad salaad oo mar kale noqday taliyaha hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka kulanka oo uu shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk xamse cabdi barre ayaa waxa ay golaha wasiiradu ku ansixiyeen in mar kale mahad salaad uu noqdo taliyaha hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka waxaa xilkan laga xayuubiyey oo laga qaaday cabdulaahi sambaloolshe oo ahaa taliyaha hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka kaasoo muddooyinkii lasoo dhaafayba ku sugnaa degmada muqokori ee gobolka hiiraan balse ilawareedyo ay sheegayaan in looga yeeray magaalada muqdisho kadib markii uu halkaasi tegayna laga qaaday xilka sambaloolshe ayaa waxaa lagu eedeeyey hoggaan xumo iyo fashil ku yimid dagaaladii ka dhanka ahaa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay dowladda federaalka ka dhaxashay guuldarrooyin milatari iyo kuwo siyaasadeed ninka hadda xilka loo magacaabay ee mahad maxamed salaad ayaa waxa uu horay usoo noqday taliyaha sirdoonka ee dowladda federaalka muddo bil ah ayay jirtay hadalheynta ah in xilka laga qaadayo sambaloolshe dibna loo soo celinayo mahad salaad iyadoo warbaahinta qaarkeed ay xitaa baahisay in la magacaabay mahad salaad kol sii horreysay sida ay ku warramayaan ilo xog ogaal ah magacaabistan ayaa waxa ay daba socotaa cadaadis xooggan oo ka yimid gudaha dowladda federaalka iyo dowladaha shisheeye ee dowladda uu hogaamiye xasan sheekh ka taageeraya ee dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa muuqanaysa in xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka uu wajahayo jahawareer siyaasadeed isagoo ay ka soo xirmeen dhammaan khiyaaraadkii uu haystay islamarkaana toddobaadyadii lasoo dhaafay uu ka bixi la-yahay inuu xilalka ka xayuubiyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka kuwo kalena uu magacaabo iyadoo ay dantu ku qasabtay in xubno uu horay xilka uga qaaday uu dib u soo celiyo maadaama uusan haysan khiyaaraad kale oo uu ku daboolo fashilka ka haysta milatariga siyaasadda iyo guud ahaanba hogaaminta dowladda federaalka mahad salaad waxa uu horay ugu soo fashilmay xilkan waxaana muddadii hore uu xilka hayay ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab fulisay weeraro waaweyn oo ka dhacay gudaha magaalada muqdisho kuwaasoo lagu beegsaday xarumo muhiim ah oo ay lahayd dowladda federaalka xasan oo u adkeysan waayey fashilka amni ee haysta dowladda federaalka ayaa waxa uu markaasi ee go-aan ku gaaray inuu xilka ka xayuubiyo mahad salaad isagoo keenay sambaloolshe waxaana ay maanta mar kale dantu biday in ninkii uu horay fashil dartiis xilka uga qaaday uu dib u soo celiyo haddaba isbeddelkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda federaalka ay wajahayso cadaadis xooggan oo gudaha ah iyo weeraro joogto ah oo uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa intaasi usii dheer in iyadoo muddada uu kasii dhammaanayo islamarkaana ay bilooyin u harsan yihiin ay kacdoonno iyo weeraro xagga warbaahinta ah kala kulmayso xubnaha mucaaradka uu iyagu shir ugu soo gabagaboobay magaalada muqdisho kaasoo ay kaga soo horjeesteen siyaasadda maamul ee xasan sheekh